Maxkamadda Gobolka Mudug ayaa go'aan cad ka soo saartay muranduleed muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaa qayb ka mid ah magaalada Galkacyo iyo xarunta gobolka Mudug markii ay dhageysatay caddeymo iyo markhaatiyaal la xiriira lahaanshaha dhulka, waxa ayna dib ugu wareejisay Maxkamadda Dhulka muwaadininkii lahaa dhulkaas oo ahayd Warsan Maxamed Culuw, Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Mudug Abukaata Cabdirasaaq Cali Yuusuf oo si rasmi ah dhulka ugu wareejiyay muwaadinka dhulkaas lahaa ayaa ka warbixiyay wareejinta dhulka.
maanta oo ay taariikhdu tahay soddonka bisha toddobaad laba kun labaatan iyo shan maxkamadda gobolka mudug ee galmudug oo ay weheliyeen taliska ciidanka booliiska gobolka mudug gaar ahaan taliyaha saldhigga degmada gaalkacyo waxaan halkan u joognaa fulin xukun maxkamadeed xukunkaas oo maxkamadaha gobolka mudug ay ku xukumeen dhulka kan aan dhex taagannahay loona xukumay muwaadinaddan garabkayga taagan magaceeduna yahay warsan maxamuud colow lagana xakumay cabdi xasan guure hiiliye xukunkaas oo ku dhacay dhulkan beerta ah oo aan dhex taagannahay jihooyinkeeduna kala yahay koonfur waxaa ka xiga iligey iyo kaam waqooyi waxaa ka xiga ilmo colaad galbeed waxaa ka xiga ilmo aadan farey dhulka kaas aan dhex taagannahay bari waxaa ka xiga faadumo ducaale iyo xaliimo cali geeddi dhulka kaas dhulkan aan dhex taagannahay oo leh afartaas jiho ayay maxkamadda gobolka mudug u xukuntay muwaadinaddan kana xukuntay cabdi xasan guure hiiliye maanta oo ay taariikhdu tahay soddonka bisha toddobaad laba kun labaatan iyo shan maxkamadda iyo taliska booliisku waxay dhulkeeda ku wareejinayaan warsan maxamuud colow oo laga bilaabo hadda tasarufkeedu uu madax bannaan yahay hadday gadaydo dhisaydo iibsaydo tasaruf kastoo sharciya ayaan kula wareejinaynaa insha allahu tacaala
dhanka kale muwaadinada dhulka lagu wareejiyay canab maxamed colow ayaa uga mahad celiyay booliiska gobolka mudug iyo sidoo kale maxkamadda dib u soo celinta lagu soo celiyay dhulkeeda bilaahan mahadaba waa iska leh waxaasu mahad ku tiro gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha dabadeg saldhigga ilaahay iidankiisa maanta waxay ku noqotay taariikhdaas in la ii xukumo dhulkaas oo intaas dacwadiisu socotay waxay ku mahadsan yihiin afar iyo tobanka iyo boqolka qur-aanka cadadiisa waa ku mahadsan yihiin wax allaaliya wixii kale oo igala soo xiriirina maxkamadda sharaf kale inaan kala soo xiriiri doono ina bannaan tahay inaan dhulkaygaas wixii igu soo saa-ido oo dhibaata inaan kala xiriiro waa mahadsan yihiin afar iyo tobanka iyo boqolka maxkamadda gobolka mudug ayaa muddooyinkii dambe waday murano la xiriira arrimaha dhulka iyo isqabqabsiga taas oo dib loogu celinayay dadkii lahaa dhulka marka la dhageysto cadeymaha iyo markhaatiyaasha iyo lahaanshaha cidda laheyd ay maxkamaddu go-aan ka gaaraysay